runtii deegaankan duruufo gaaraha ka jira duruufahaas oo dalka soomaaliya qaybo ka midana ay la wadaagaan waxyaaba qaarkood duruufo qaarkoodna ayaga ay u gaar yihiin sida deegaan kastaba duruufo u gaara oo u leeyahay ayaa koonfur galbeedna waxay leedahay duruufo iyada u gaara hase yeeshee deegaankaani deegaan la yaqaano oo ka mid ah deegaanada waxsoo saarka dalkan ku leh waxsoo saarku waa sii kala daran yahay weliba ee waxsoo saarka xagga cuntada kuleh ay ahayd dadka soomaalida boqolkiiba toddobaatan miyiga ayay degan yihiin dadkaasi inta badan miyiga baasta iyo beriis lagama cuno sooraa laga cunaa soortana inta badan masagaa laga karsadaa masagada laga karsadana deegaankaana ka bixi jirta laakiin duruufihii siyaasadeed iyo nimankaa nabadiidka ah oo dalka kusoo biiray iyo cimilada isbedeshay awgeed waa isbedeleen xaaladahaasi maanta dadka koonfur galbeed waxaa lagu khasbay ay ku khasboonaadeen inay guryahoodii iyo beerahoodii iyo meelihii ay wax kasoo saari jireen ay kasoo cararaan oo ay magaalooyinkan soo galaan oo ay maxaanku irahda ku tiirsanaadaan kaalmo dadka soomaaliyeed ama dibadda ka timaada dadkii shalay dadka soomaaliyeed raashinka ay cunaan kuwa ugu muhiimsan soo saari jiray oo laga qaadan jiray dabcan qofina waxa uu gurigiis u baahan yahay suuqa ma geeyo dadkaani masagaa suuqa ay gey jireen laga gadan jiray macnaheedu waxay ahayday waxay ayagu u baahnaayeen markay meel dhigteen inta sarbar inta zaa'idka ahayd ayay suuqa gey jireen wax soo saarkooda intaasaa soomaali o dhan marka gaari jirtay oo la qaadi jiray lasii kala qaadi jiray suuqyada waaweyn inta la geeyo dadka soomaaliyed meel kastoo joogaan gaari jirtay nasiib darro maanta meesha u dhimaday hadalka hadda madaxweynuhu uu sheegayana dadkii maanta aan la kulanay hadalkii ay nagu yiraahdeen ayuu ahaa beerta ma tacbi kartid beesa haddaadan bixin beese aan bixinana ma haysano waxay ku soo dhammaatay inaan yaanbe intaan qaadana beertii aanan tacbi karin xoolahiina waa dhammaadeen waa waa abaartii ay ku dhammaadeen fursad kale maanaan qabin oo aan ahayn inaan soo baxnan inta nimaado ma jeclayn inay soo baxaan ma jeclayn meesha ay yimaadaan inay yimaadaan ma jeclayn duruufta ay kusugayen inay ku sugnaadaan qaarkood markay nala hadlayeen indhahooda idina kusoo istaagaysa aada iyo aad ayay anagana shucuurtaan u taabatay oo sidoo kale ah dad sharaf iyo karaamo iyo cizi leh oo xor ah oo isla weyn oo degaankooda degan oo isku filan oo ayagu inay wax kaalmeeyaan moogiya aan in la kaalmeeya aan u baahanin yaa lagu khasbay inay muxuu ahay kaalmo bini aadam iyo kaalmo dadeed inay ku tiirsanaadaan noloshoodii marka ay ka baqeen inay ayagii caruurtooda ay naftooda ay halis gasho duruuftaas waxaa keenay nimankaas cadowga ee dalka jooga